qaar ku mid a dhallinyarada allay baday oo si is-sho-enis abaabuliya masaajidkayalah deegaanka waybayo deersiyan soolor yoonka tira galen in masaajidka lankadhalii koronto laka isticmaalo weelasay dhallinyaradunyo sheegeen inio arageen koronto laanta ku jirta masaajidka allay baday taaseyti oo marar badan culimmada iyo walgarodka deegaankaiyo bulshadu ku eedsadeen in masaajidka laka kaalmay helitaanka soolorka lagu dhaliyo korontada waxaana ku mid a dhallinyarada allay baday iyo waybayoon ku mahadnageen qurbajoogta magaalada baday tadiyo galangnoonku jeysideen in masaajidkan uusa helo koronto ka filan labaatan iyo afar saa ilaahay baa mahadleh inoo suurtageliyey maanta inuu soo gaaro adeegii masaajidkaa lagu iftiiminayey waxaa u mahadnaqaynaa oo aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa day ka soo qayb qaatay walaalihina qurbajoogta iyo qolqooljoogtaba waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa dumar qurbajooga ugu horeysa jawaahir cali nuur oo labadaa bayteri ee ugu miisaanka culus alaabtaa maanta la keenay soo bixiyey waxay usoo niyoodeen waalidkood ilahay subxana watacala waxanu ka baryaynaa sadaqada inuu waalidkood gaadho dad fara badanna waxaa jira waalid u niyooday amba qof xanuunsanayo niyooday dadka ilahay waxaan ka baryaynaa inuu sadaqadaasi ka aqbalo halka ka soo saarena wax ka khayr badan ugu bedelo waxaa kaloo mahadnaqaynaa dhallinyarada degmada oo aad iyo aad arrimahan uga qayb qaadata waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa weli cabdiqani deero oo runtii isaguna barnaamijyada arrimaha khayriga inta ugu badan tabarucaadka ka qayb qaata dadkii gacanta ku xidhay iyo dadkii lacagta la soo baxayba waxaan leenahay waa mahadsantii waxaad noo soo wakiilateen ahayd masaajidka in la iftiimeena maanta way naga dhan tahay waa soo gaarsiinay uuna shaqaynaya saa la sheegay imaamka masaajidka uu sheegay baahiyaha kale jiingadu ka mid tahayna ilaahay subxaana watacaala haddii hal qof awoodaya haddii laba awoodayaan waxaan ugu baaqaynaa taa laftirkeedana maadaama gugyo kale uu roob soo yara daayo inay ka bedelaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore ilaahay baa mahadle ilaaha nimcooyinka faraha badan lay nagu manaystay allahaasaa mahadle marlabaadka waxaan u mahad celinaynaa masaajidkan cid alla ciddii ka howl gashay sidii uu u heli lahaa laydh iyo weliba dayrkaasoo ka horreeyey oo inamoo dhallinyara oo muxsiniina oo wanaagsana ay ka howlgaleen oo ugu horreeya xasan ismaaciil aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanunu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka haydiinku daro waxyaabaha kale ee ka dhimanna oo ay ugu horeyso jiingada dusha in laga bedelaa taasina insha allah waxaan la kaashan doonaa kulley muxsiniintaasumaanu la kaashan doonaa oo masaajidka si fiican uga warhaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu